subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o e da oo idinkaga imaanaysa washington
waa subax jimco ah bisha agosna waa shan iyo labaatan sannadkan labada kun toddoba iyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban ee shan iyo labaatanka iyo kow iyo soddonka mitrban iyo boggeenna internetka ee v o a somaali dot com idaacadda saaka waxaa daadihinaya sahre cabdi axmed iyo anigoo ah nuur xasan nuur
maxay jirkaan xoolaha lagu soo xaray inay reer jubbaland kow iyo labaatan casay halkaa ku jirayaan baaritaan culus aa la gelinayaa halkaan siduu haddaay u sheegay guddoomiyaha maxjarka wasaaradda xafiisay ka furanaysaa u fadhinaya dhakhtarra
maxjar laga dhoofiyo xoolaha oo magaalada kismaayo laga furay markii ugu horraysay waxaad kalood maqli doontaan oo aan idinkuga haynaa idaacaddeenna saaka iyo caalamka dhallinyarada soomaalida ah ee leh hal abuurada ganacsi oo ku soo badanaya maraykanka qodobadaasi oo uu ku jiro barnaamijkii saakoo kale aad dhegaysan jirteen ee amuuraha islaamka ciyaarihii iyo kuwo kaleba waad ku maqli doontaan idaacadda balse marka hore warkii dunida saraakiisha maraykanka iyo ruushka ayaa isdhaafsaday eedeymo kulkuluul khamiistii shalay ahayd taasi oo ku qotonta siyaasadda labadaasi dal ay ka leeyihiin dalka afghanistan magaalada moscow wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka ayaa waxa uu muujiyey sida uu yiri siday uga xun yihiin maamulka madaxweynaha cusub ee dalka maraykanka sida uu yiri donald trump oo diiradda ah ku saaraya keliya istaraatiijiyadda cusub ee maraykanka ee salka ku haysa ayuu yiri qawaaniinta xukunka adaga waan huba haddii tani ay sii socoto ayuu yiri sergey lofref in ay keeni doonto fashil ku yimaada waddankaasi natiijooyin hordhac ah oo ka soo baxay doorashadii arbacadii ka dhacday dalka angola ayaa muujinaysa inuu si xoog leh u hogaaminayo xisbiga talada haya ee m b l a codadka ilaa iyo hadda la tiriyey guddiga qaran ee doorashada ayaa khamiistii sheegay in xisbiga dhaqdhaqaaqa xoreynta dadka angola uu ku guulaystay afar iyo lixdan boqolkiiba codadka la dhiibtay natiijadan hordhaca ah oo uu soo bandhigay guddiga doorashada ayaa durbaba waxaa diiday xisbiyada mucaaradka xisbiga ugu weyn axsaabta mucaaradka ee loo soo gaabiyo yunita ayaa sheegay in xisaabta ay u soo gudbiyeen hay-adaha gaarka ah ay ka duwan tahay kan guddiga doorashada qaran natiijada hordhaca ah ee rasmiga ah ee xisbiga mucaaradka waxa ay siinaysaa boqolkiiba labaatan
subax wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal oo jimco ah ayaan mar kale hawada idinka leenahay magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa markii ugu horreysay muddo dhowr iyo labaatan sano ah kadib waxaa laga hirgeliyay xarun lagu hubiyo caafimaadka xoolahan iraahdee ka hor inta aanan laga dhoofinin dekada magaalada kismaayo muddadii burburka ahayd ayaa dekada weyn ee magaalada kismaayo waxaa laga dhoofin jiray xoolaha oo laga kala keeni jiray gobolada koonfurta dalka intooda badan furista maxjarkan oo horay aan uga jirin gobolka islamarkaasina ay ka jira gobollo kala gedisan oo koonfurta soomaaliya ayaa dhinaca kale shaqo abuur fiican iyo fursadaba u noqonaya dhaqaalaha magaalada iyo guud ahaanba dadka warbixintan waxaa magaalada nairobi nooga soo waryaheena qadar maxamuud xareed dekadda magaalada ay dagaaladii sokeeye saameeyeen ee kismaayo ee gobolka jubbada hoose ayaa haatan u muuqanaysa in muddo kadib dib looga bilaabayo dhoofinta xoolaha nool waxaana magaalada markii ugu horreysay haatan laga hirgeliyey xarunta lagu hubiyo caafimaadka xoolaha islamarkaana lagu xanaaneeyo ka hor inta aan laga dhoofin dekadda magaalada kismaayo furitaanka xaruntan ayaa waxaa iska kaashaday ganacsatada magaalada kismaayo oo gacan ka helaya maamulka jubbaland wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha maamulka jubbaland maxamed nuur buule oo ugu horreyn ka hadlay furitaanka xaruntan ayaa sheegay in wixii hadda ka dambeeya baaritaan dhanka caafimaadka ah lagu samayn doono xoolaha lagu qalo suuqyada magaalada kismaayo waxaa jooga maanta ganacsatadii waxaan rabaa waddo walba in lagu qaado war xoolaha lagu qalaya kawaanada jubbaland waxay mari doonaan maxjarka isagoon caafimaadkiisa la baarin neef dambe oo kawaan lagu qalaya ma jirto kusoo dhawaada afar iyo labaatanka bisha soo socota waxaa la trairin garayn doonaa kawaanada caanaha hargaha iyo isaamaha iyo qolo xoololeyda haddii ilaah yidhaah maxjirkan xoolaha lagu soo xaraynayo reer jubbaland kow iyo labaatan casay halkaa ku jirayaan baaritaan culusaa la gelinayaa halkan siduu haddaay u sheegay guddoomiyihii maxjarka wasaaradda xafiis ay ka furanaysaa u fadhinaya dhakhtara kadibna dekeda nin kalaa u fadhinaya sidaasay xoolaha ku soconayaan dowladda dhexana waa tii shahaadada sheegtay tii jubbalandna intaa laga bixin doonaa haddii ilaah yidhaahda wax la hubsaday oo la og yahay oo wakti iyo saacaddii maandhaydii maalin lahaa la diri doonaa haddii ilaah yidhahda meelaha maxamed cumar nuux agaasimaha wasaaradda xanaanada iyo xoolaha ee dowladda federaalk ee soomaaliya oo isna munaasabadda ka hadlay ayaa sheegay in wasaaraddu ay waddo qorsho ay ku horumarinayso shaqaalaha ka howlgala wasaaradda xanaanada iyo xoolaha ee dowladda soomaaliya maanta kismaayo laga furo maxjar sidaan u eg oo isagoo bilow ah runtii waa ognahay maxjarada kale siday ku bilowdeen maanta bilowga waa bilow fiican insha allah annaga wasaarad ahaan waxaan ku dadaali doonaa shahaadada o i e in si deg deg ah uu ku helo maxjarkan si standardka caalamiga ah uu u waafaqo taasi waa doorka nooga aadan madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam oo xarigga ka jaray xaruntan ayaa tilmaamay in furitaanka xaruntan lagu xanaaneeyo xoolaha ee laga hergeliyey magaalada kismaayo ay tahay tillaabo dhanka horumarka ah oo horey loo qaaday waxaan rabnaa in sayladuhu hadda marka laga soo qaado saylada aflada oo kale waxay saylada looda ugu weyn in sayladahoo kale xoolaha laga soo gado saylado la sameeyo qofka lacagtiisa la siiyo oo wixii khasaare qofka miskiinka xoola dhaqatada una shaqo ku yeelaanin hadday xoola ama cudur laga heli ama wax noqonayaan ganacsatada inay noqoto oo dadka aan la oran ninkii hargeysa usii dhiibtay neefka ariga ee layli shan riyaal baa shan rubood baa lagugu leeyahay marka dilaalkii iyo malaalkii iyo macalqabadkii iyo xariglihii iyo raacigii iyo saaqigii laga jaray intaa ay ku noqotoo kale inayna noqonin dadka xoola dhaqatada ganacsatada ay kasoo gataan iyagu xanaanaystaan iyagu dhoofsadaan dadkaana lacagtooda ay hore u qaataan haddii kaleo dayn looga soo qaatana ribaxa in wax laga siiyo khasaarahan axo kuma lahayo si kastaba magaalada kismaayo oo ka mid ahayd goobihii ay saameeyeen dagaaladii sokeeye ee dalka ka jiray muddadii burburka ayaa haatan u muuqanaysa mid ka soo kabanaysa dhibaatooyinkii dhanka burburka ee ka soo gaaray dagaaladii sokeeye khadar maxamuud xareed v o a nairobi
subax wanaagsan dhegaystayaal waxaad nagala socotaan v o a washington dhalinyaro badan oo soomaali ah oo ku dhaqan qurbaha ayay soo wajahdaa caqabado dhinaca nolosha ah laakiin waxaa jira kuwo badan oo kusoo kordhiyay dalalka ay joogaan wax soo saar ganacsi iyo mid shaqo abuuris intaba nasre xasan waa gabarh dhalinyaro ah oo degan magaalada colombus ee gobolka ohio ee dalkan maraykanka waxaana ay la timid fikrado ay ku soo saarto wax soo saarka kareemooyinka jirka la marsado iyo sidoo kale cunto karin kala duwan waxaana ay isbuucan soo booqatay magaaladan washington iyo gobollo ku dhow dhow oo ay u timid howlo ganacsi daarta v o e da ayay nagu soo booqatay shalo galab nasre waxaana ay u warantay waryaheena saare cabdi axmed
zahro aada umahadsan tahay sida quruxda badan ay igu soo dhaweyseen adiga iyo asxaabtaada oo aad wada shaqaysaan waana ku faraxsanahay in aan imaado xarunta v o e da laanteeda afka soomaaliga waxaan imaaday washington d c waxaan usoo aaday howlo ganacsi waxaan aad ugu faraxsanahay in aan la kulmo asxaabta iga daawato qaybta social mediaha aan arkay ayaga oo productyadeedii waxyaabaha aan soo saaro dhan aad oga heleen
waxaad soo saartaa nasroy oo ama aad samaysaa kareemiyada dadka jirka ay marsadaan oo magacaaga shirkadaada magaceeda uu ku qoran yahay nasrisam bal marka waxaad iga warantaa alaabtan marka ugu horeyso waxa ay tahay bal sharaxaad naga sii waxyaabo badan ayaan qabtaa oo ay ka mid tahay qurxinta hadeertaan waxa aan socdaalkayga aan washington d c oan u imaada ayaa waxaa ka mid ah kareemka nasrasom kareemka nasrasom waxyaabo badan ayuu taraa waxaa ka mid ah jirka ayuu xoosiinaya dhalaal stragmark ayuu ka baabaa'inaya jacajaca jirkana wuxuu ka dhigaya soft qurux marka waa gartay maxaa kugu dhaliya adiga inaad abuurto businesskan kareemya inaad soo saarto soomaalida wax lagu yaqaana ma aha gaar ahaan gabdhaha inay sameeyaan kareemyo magacyadooda ay ku qoran yihiin oo ay iibiyaan waayadan qurbaha marka laga soo tago waqtigii hore bal maxaa kugu dhaliya haddaad nooga waranto aniga run ahaantii yaraanteydii ayaa waxaan jeclaa inaan isqurxiyo qurxinta dhinaceeda aan u jabanjeebo aan markasta ku dhex jiro kareemkan aniga ayuu yaraanteedii caawiye jirka dadka waxaa ahaa madmadowga jirka ku leh hadday waxyar gaaraan madow ku yeesho marka aniga muddo badan isticmaali jiray kadib gabdhaha ayaan dhaqaa oo aan qurxiyaa gabdhihii aan dhaqaa ayaan u marinaya markaas waxay ii sheegeen inay kareemka aada oga heleen kadibna kareenka ayaan soo saaray insha allah kareem keli maahan waxyaabo badan oo xagga qurxinta rag iyo dumarba waa soo wada hadduu ilaahay idmo waa gartay marka cunto karinta ayaad ayadana aad sameyn jirtay intaan xasuusto muddo dheer cunto karinta ayaad baratay oo si professional ama hab xirfadaysan ayaad u sameynaysay marka bal inaan kuusoo martiyana waaba jeclaan lahaa maalmo saad cunto badan igu samaysee aadaa u jeclaan lahaa waa gartay waxaad bal iiga warantaa hiwaayadda ayadan dhinaca cunto karinta maxaa ayadan lafteeda kugu dhaliya cuntada waxaan jeclaha waaye waxaan aaminsanaha cuntada inuu cidna ibarin ani aan isbaray yaraanteydayna aan jeclaa in aan wax kariyo anigoo saddex sano jiro hooyadey waxay ii sheegtay in jikada aan markasta la geli jiro aan dhex walaaqi jiray marka cuntada aad ayaan u jeclahay inaan maanta dhan wax kariyo aan asxaabteyda iyo familkeyga iyo dariskeyga inta aan jeclahay in waxa aan kariyo ay cunaan marka aan jikada ku jirana farxad weyn ayaan dareemaa waxaa igu kalifan ayaa waxay tahay ana ayeydii soo korisay ilaahay ha u naxariisto ayeydii ayaana markasta cuntada marka ay kariso waan jeclaan jiray markasta waxaan jeclaan jiray inaan jikada galo waxaana jeclaa hadda in dhalinyaro badan iyo dad badan iyo soomaali oo dhan in waxay ga bartaan ayna ku shaqaystaan wayna dhacday dad badan intaa cuntada karinaya iga barteen maqaayado ku furteen ku shaqaystaan waana jeclahay in aan dalkayga hooyo aan dib u aado aan dhalinyarada aan shaqo abuura u sameeyo hadduu ilaahay idmo insha allah gartay qurbaha ayaad hadda usoo wareegto wadankii waqti badan ayaa maaragtay kasoo wareegta hadda intaan hubo lix sano toddoba sano waxaad joogtaa qurbahan nairobi ilaa iyo inta america loo soo gaaro marka qurba joogta laftirkooda dhalinyarada maxay kaa baranayan hadeertaan wax kasta waxay ku jiraan social mediaha maadaama aniga yaraanteydina aan jeclaa inaan social media meel sare aan ka gaaro marka aan qurbaha si fiican u imaadana waxaan jeclaystay in aan waxani aan leeyahay dadka iga daawadaan sida cuntada sida barnaamijka nolosha sida qurxinta in wuxuu ilaahay barye baray inaan uga faa'iideeyo bulshadeyda soomaaliyeed dhalinyaro badan way jirtaa wiilal special wiilasha markay cuntada bartaan xaaskooda markay dhashoo kale way caawiyaan markaa moolka tagoo kale markay arkaan waxay dhaan waxyaaba badan ayaa kaa baranay sida ramadaankii oo kale markaan facebook live soo galo cuntada aan dadkayga uga faa'iideynayo waxay markastay dhahaan wax badan baan kaa faa'iidnay special dumarkana wiilasha ma u furi lahayd iskuul ay ku bartaan sida cuntada loo karay si gabdhaha ay u kaalmeeyaan ha aadaa u jeclaan lahaa maxaa yeelay labada qof markay iscaawiyaan ayaa nolosha waxay noqonaysaa nolol aad u qurux badan qofka markuu kuu baahayo markay gabdha xanuunsan tahay markay uurka leedahay marka ay dhasho marka cuntada waa muhiim inuu qofka barto haddana qofka uu ku shaqaysto waa waxa keliya aan isdhihi karo waxawaaye wax aad u qurux badan qofka uu horumarna ku gaari karo meel fiicanna ka gaari karo kuna noolaan karo owlaadaadana ay baran karaan beri cunigaaga markuu jaamacad aado ama uu shaqaysto ama markuu keli noqdo si uu ugu baahan qof inuu waxu kariyo marka aniga sidaas ayaa isleeyahay familkeyga oo dhan waa wada sheef midkay la dhashay aabahay hooyaday marka family shefna waa kasoo jeedaya umaleenaya
taasina waxa ay ahayd nasre xasan oo ah gabar soomaaliyeed oo ku nool magaalada colombus ee dalkan maraykanka waxa ay halabuur ganacsi ku soo kordhisay magaalada ay ku nooshahay shalay galab ayayna nagu soo booqatay istuudiyaha v o eda ee washington waxaana ay u waramaysay waryaheena zahra cabdi axmed waa tahay nuurow bal markana haatana barnaamijka faaqidaada toddobaadka ee maanta waxa uu ku saabsan yahay dhallinyarada ka soo goosta al-shabaab
cabdirashiid ibraahim maxamed waa agaasimaha barnaamijka dhaqan celinta ee dhallinyarada ka soo goosata al-shabaab meesha waxaa joogto waxaa jooga culamo waaweynoo jooga oo wacyigelin sameeya oo dooda sameeya oo islaamka iyo xag jirka wuxuu ka qabo iyo muxaadarooyinka ay la kulmaan wax badan noloshooda ka bedelma barnaamijka dhaqancelintu waxa uu soo bilowday sanadkii labada kun iyo sagaalka waxaana dadka dhaliila xeryahan dhaqancelinta ay ku doodaan in barnaamijku aanu gaarin hadafkiisii iyo in waxtar aanu u lahayn dhallinyarada islamarkaana fikirkooda aanu waxba ka bedelin qofka xerada markii la gariyo xorriyad ma uu haysto qof xorriyad haysta ayaa wax baran karo marka waxbarashooyinkai xerada lagu hayo dhan qofka kama dhaadhicayso xuseen macalin maxamuud oo barnaamijkan muddo soo maamulaya waxa uu sheegay in faa'iidada laga helaya barnaamijkani ay weyn tahay faa'iidadiisa innagaa og dhalinyaro badan oo hadda soomaaliyeed oo hadda ku jiri lahayd dhibaatadaas ayaa hadda ka xor ah bishii abril ee sanadkan ayaa mar kale dowladda soomaaliya waxay cusboonaysiisay cafiska ay u fidisay xubnaha ka tirsan ururka al-shabaab ee doonaya inay ka soo goostaan inkastoo aysan caddayn tirada saxda ah ee ka soo goosatay ururka al-shabaab siddeeddii sane ee lasoo dhaafay haddana ilaa haatan ma aysan istaagin dadka ka soo baxaya ururka al-shabaab ee isugu jira dad hoose iyo kuwo sare
waa tahay haaruun wuu mahadsan yahay barnaamijkaasi oo buuxa waxaad kaga bogan doontaan idaacaddeenna galabnimo iyo tanfiidnimo ee maanta idinku soo aadan dhegeystayaal halka aad dhegeystayaal nagala socotaana waa v o a markaan kusoo dhawaada barnaamijkii amuuraha islaamka waxaa soo diyaariyey soona jeedin doona wariyaheenna xuseen barre aadan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka xiisadda siyaasadeed ee ka jirta dalka yemen ayaa u muuqata mid weji cusub yeelatay kadib markii ay iska hor yimaadeen kooxda xuutiyiinta ee talada dalkaasi la wareegtay iyo taageerayaasha madaxweynihii hore cali cabdalla saalex oo ay isku xulafo ahaayeen arrintan ayaa soo shaacbaxday kadib markii shalay isku soo bax aad u weyn lagu qabtay magaalada sanca iyada oo loo dabaaldegayay xuska xisbiga madaxweyne cali cabdalla saalex taasi oo ay xuutiyiintu isku dayeen inay hor joogsadaan laakiin ay caabii kari waayeen kumanaan dadweyne ah oo ka kala yimid gobollada dalka magaalada caasimadda ee sanca ayaa kala qaybsan taageerayaasha cali cabdalla saalax ayaa gacanta ku haya inta badan koonfurta magaalada halka xuutiyiintu ay maamulaan waqooyiga magaaladaasi haddaba maxay tahay sababta khilaafkan cusub waxaa arrintan inoo faahfaahinaya axmed iid catoosh oo ka faallooda arrimaha dunida islaamka kuna sugan dalka sweden horta cali cabdalla saalex iyo xuutiyiintu heshiiskoodu wuxuu ahaa heshiis dan ay keentay oo maadaama col keliya ay wajahayeen oo ahaa markaa sacuudi arabiya iyo imaaraadka iyo dalalkan kala duwana xulafada ee yeman garaacayay iyo qoladan koonfurta haysta daruuradii markaa ayaa ka dhigtay inay xulafo noqdaan laakiin khilaafo kala duwan oo aada u badan baa dhexdooda ka jirta hase yeeshee hadda waxaad u malaynaysaa in xiisadii dhowrkan cisho kacaysay ay aada u sii kacayso oo salka ay ku hayso markaa sacuudiga oo markaa ififaale kasoo baxday inuu rabo in dagaalkan ka socdo yeman iyo inuu markaa xaliyo si nabad uu ku xaliyo markaa waa dagaal awood markaa waxaan labadan udhexeeya kooxood waa awoodii mid walba uu soo bandhigayo markaasi uu isagu u noqdo markaa qofkii macnuhu bulshada caalamka siduu ula hadli lahaa u muujin lahaa markaa inuu awoodu haysto oo markaa dalkii gaar ahaan goboladan waqooyi markaa isagu xakumayo cali cabdalla saalex wuxuu iskugu keenay dadkii markaa xisbiga uu markaa isagu madaxda ka yahay oo muctamar ashacbi alcaam ayuu markaa barxad weyn oo sabciin la ydhahdo yeman kuta sanca ku taalla ayuu iskugu keenay waxaa dadku ku kala qadirayaan boqolaal kun ilaa halka taageerayaashiisu leeyihin milyanaa soo baxay qoladan kale markaa waxay ka muujiyen xufiyiintu arrintaa waxay ka muujiyeen walaac bay ka muujiyeen oo way kasoo horjeedeen marka khilaaf baa jira arrintaa ku saabsan oo la filaya qaar kamida dadku ay filayaan inuu kor u kaco maalmaha soo socda dhinaca kalena waxaa jirta oo laga dareemayaa gobollada koonfureed ee dalka yemen dhaqdhaqaaq xoog leh oo ku saabsan ololaha ay siyaasiyiinta koonfurta qaarkood ugu jiraan in koonfurta yemen ay ka go'do waqooyiga oo ay ka noqdaan midowgii sagaashankii ay midoobeen labada waddan sida uu arrintaasi faaqidaya doctor xasan al basri oo ka tirsan jaamacadda axqaaf ee dalka yemen ee gobolka xadramowt arrintaas saantaanteeda maalmaha waa laga dareemayay koonfurta oo dadka ugu hadla ugu hadalka dheer siyaasadda gobolkan dibadda ku nool gaar ahaan maliiska imaaraadka ayaa arrinkan u dadaalaya sidii koonfurta ay uga noqon lahayd midka madax banaan waqooyiga waxayna ku aaneynayaan in waqooyigu maalmahan dambe uu la degay dagaallo sokeeya islamarkaana inta badan hadda koonfurtu ay naba tahay gadaalna waxaa ka riixaya dadaaladan oo gadaal ka riixaya sacuudiga imaaraadka walow sacuudiga uusan aada u cadayn barnaamijkan laakiin imaaraadka ayaa si xawli ah barnaamijkan ayagoo ku xumaynaya xuutiyiinta iyo garabka saalax iyo dowlka iiraan ee yemen ayay rabaan inay koonfurtaan yemen ayay la go-aan arrimaha dhaqaalena way jirtaa oo gacanka carabeed waxaa ku yaala degada ugu weyn oo xadan halkaana in ay maamulaha imaaraadku way rabaan sacuudiga sidoo kale marka arrimahaas waa astaamo bilbilow ah laakiin wax hadda go-aan laga gaaray oo dhinaca dawliga ama ranadiga ka soo baxay ama shir dawliga lagu go-aamiyey ma jiro sidoo kale waxaa muuqata kala aragti duwanaanshiyo u dhaxaysa labada dal ee hogaaminaya xulafada duqaynaysa xuutiyiinta kuwaasi oo kale ah sacuudiga iyo imaaraadka carabta sida uu mar kale sharxayo axmed iid catoosh
labada dalee hogaaminaya weerarkan ama dagaalkan lagu soo qaaday dalka yemen laba ahdaaf baad moodaysa inay kala leeyihiin sacuudigu wuxuu leeyahay anagu waxaan rabnaa in xuutiyiintan oo markaa xadkeennii koonfureed khalkhal ku haya inaan la dagaalamo meesha ka tuurno kadibna xukuumaddii sharciga ahayd ee cabdirabo mansuur haadi uu markaa madaxu yahay oo markaa riyaad jooga iyo wasiiradiisii qaar badan oo kamid ah oo riyaad ay joogaan in uu markaa xukunkii markaa ku celiyo yemen hase yeeshee dad badan oo siyaasiyiina xataa uu ku jiro markaa waxaweyaan xukuumaddan sharciga ee yemen ayaa aada uga cabanaya markaa waxay ugu yeerayaan faragelin ay imaaraadku ku hayso koonfurta yemen imaaraadka waxaa la sheegaya inay samaysay ciidamo u gaar ah gaar ahaan gobolada xadramout iyo magaalada cadan oo la yidhaha nuqbal xadramiya la yidhaahdo qoladaas oo markaa raacsan imaaraadka oo amarka ka qaata imaaraadkii waxa weeyaan waxay ka samaysay qaacdad bay ka samaysay jasiiradan suqatra la yidhaahdo sida la sheegayo marka waxaad moodeysaa in imaaraadku kaalinta ay ka ciyaareyso koonfurta yemen ay ka duwan tahay markaa ahdaaftan ay markaa dalka sacuudiga u haysto waxaa la sheegaa in imaaraadku uu taageero qolooyin markaa iyagu raba inay gooyaan koonfurta yemen oo dib ay ugu celiyaan markaa koonfurta yemen xilligii uu dal markaa madax banaan uu ahaa intuuna la midoobin markaa waqooyiga yemen kun sagaal boqol iyo sagaashankii intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
xuseen barre aadan aad buu u mahadsan yahay xubintaasi barnaamijka amuuraha islaamkana asaga ayaa nala socodsiinayay halkaad ka dhegaysanayseena waa laanta afka soomaaliga ee v o eda markana cayaarihii kusoo dhowaada waa ka nuur xasan nuur bukhaari oo inoo haya mahadsanid zahra kusoo dhawaada dhegaystayaal xubinta ciyaaraha waxaa la soo saaray isku aadka koobka kooxaha horyaalada yurub ee xilli ciyaareedkan gruupka a waxaa ku wada jira kooxaha benfica manchester united f c basel iyo c s k a moscow gruupka b na waxaa isku haleeli doona kooxaha bayer munikh baaqi saint germain anderleq iyo celtic gruupka c ayaa waxaa ku jira chelsea atletica de madrid a s roma iyo karabak halka gruupka d ay ku wada jiraan yuventus barcelona olombiacos iyo sporting lisbon gruupka e ayaa waxaa ku jira spartag moscow sevilla liverpool iyo merbor gruupka efna waxaa ku jira shakhtar donestic manchester city napoli iyo faynod gruupka g waxaa is arki doona monaco porto beshiktash iyo arbi lisburg halka gruubka ugu dambeeyana ay hogaaminayso kooxda haysata horyaalnimada yurub ee real madrid waxaa kula jira burushi dortmund tottenham iyo abel nicosia dhinaca kalena xalay waxaa dhacay kulamo loogu soo baxayay wareega koowaad ee koobka yurub league kooxaha waaweyn ee usoo baxay wareega koowaad ee tartankan waxaa ka mid ah naadiga everton ee dalka ingiriiska waxa ay barbaro gool iyo gool ah la gashay kooxda kubadda cagta hadug ee dalka kroeshia goolka waxaa la hormartay hadug waxaana u dhaliyey ciyaaryahan joseph balse everton ayaa ka daba tagtay islamarkaana iska barbaraysay goolkaasina waxaa u keenay ciyaaryahan sigurdson isugeynta goolasha labada jeer ay kulmeen kooxahan ayaa waxaa saddex gool iyo gool ku soo baxday naadiga everton ee dalka ingiriiska kooxaha kale ee soo gudbay waxaa ka mid ah naadiga a c milan ee dalka talyaaniga oo xalay hal gool iyo eber dirtay kooxda kubadda cagta ee shakendiya ee dalkaasi makedonia goolka keliyaha ay milan ku badisay waxaa dhaliyey weeraryahanka da-da yar kutrone labada luga ay ciyaareen waxa ay milan ku badisay toddoba gool iyo eber isugeynta goolasha kooxaha kalena naadiga ayakis oo xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay kaalinta labaad ka gashay tartankan ayaa sanadkan gaari weysay wareegga koowaad kadib markii ay saddex gool iyo laba gool ku garaacday kooxda rosenburg isugeynta goolasha rosenburg ku badisay waxa ay noqonaysaa afar gool iyo laba oo ay sidaasina ku hartay kooxda ayakis galabta ayaa la filayaa in lasoo saaro isku aadka tartanka yuruba league wareegiisa koowaad dhegeystayaal xubinta ciyaarahan waa naga inta waa tahay nuurow aad baad u mahadsan tahay ciyaarahaasi halkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa barnaamijka subaxnimo ee v o a washington markana bal codka dananaya ee fanaanada maryan mursal ciise iyo mid kamid a oo ah mid ka mid a dabcan heesahaan ugu talagalnay maanta dhegaystayaasheena
heesta rogrogasho iyo codka maryan mursal ciise ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabeynaynaa idaacaddeenii subaxnimo waxaa soo jeedinaya sahre cabdi axmed iyo anigoo ah nuur xasan nuur bashiir abiikarna wuxuu naga saaciday dhinaca soo saarista ee nabadgelyo